marakacayaasha ku nool deegaanka luglow ee duleedka magaalada kismaayo ayaa wajahaya xaalado adag oo dhanka nolosha ah kuwaasi oo aan haysan adeegyada asaasigu ah sida biyaha cunnada iyo caafimaadka qaar ka mid ah barakacayaashan ayaa ka hadlay xaaladaha ay wajahayaan iyagoo codsaday in ay helaan gargaar bini'aadannimo oo deg deg ah shafaadii gaajinisheen war mahaysan hanta melihiini hoolo melihiini sagaashan siyeetin jana ahaan raashin ma haysana biyi ma haysana wal una haysana male dawladda may ku odsadaane inay walaagay ilaahay habeeniinku hortaydan awtii haysani biyo haysani baada haysana baadkeena noo hortaagmi shilig ma haysana masaakiin aynaanta fafadhiini biyi ma haysana baad ma haysana islaamkii ilaahay isku ku dhah noolna siyeetun jara ahaa ilaahay ayi keliyobaag ma sheegaan walaalaha naga soomaaliyeed ee markastoo daafaha adduunka naga daawanayo wax maanta aan leenahay waad filanaysaanoo dambane dee ma jirto beerihii baan ka soo kacnay guryihii baan ka soo kacnay bacadkaasaan iskugu nimid waxaan nahay masaakiin dhibaataysan oo biyo ka soo baxday oo dhib iyo dhibaatana keentay waddankeenna ka soo barakacnay haddana waxaa nagu soo foolle cagabarar dhibaato iyaalkii kuwaa hadda kor u kici karin baahi dartiisa middeeda kale muxua dad masaakiin baanu nahay oo muxua barakaca meeshaan muxuu ahaa barakaca ninkaan ii joognaa ummadda soomaaliyeed carruur iyo muxuu ahaa iyo haween iyo muxuu ahaa dad coryaamiin ah